laakiin waxaan rabaa inaan laba kelimo ka eraa macallin hadalka kama dhammaadee dadka soomaaliyeed muddo dheer ayaa waxaa loo sheegayaa been loo sheegay waxaan rabaa beentaas inaadna meeshaan la imaanina beentaasu maxay tahay marka waxaad ku dareersan tihiin qabiil iyo qabyaalad waa loo sheegaya dadka soomaaliyeed waxay ku dagaalameen qabiil iyo qabyaalad ma aha dadka soomaaliyeed qabiilka iyo qabyaaladda waxaa ku dararsiiyey niman siyaasiyiin ah oo xukun isku haysta iyo qaab dowlad xumo ahoo qaabka dowladda loo wadaagayo laysku khilaafay marka dowladdii iyo qaabkay u dhisneed iyo shacbiga calaaqaadka ka dhexeeya markuu hallaabay siyaasiyiintii markay xukunka ku dagaalameen markaa kabacdi bay reerahooda yidhaahdeen waa tolay waa waray qaybta saddexaada ugu dambaysa lagu dirira waxay ahayd qabiil qabiilkuna col ma ahee rag baa isticmaalo oo isku diray marka waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego soomaali inay iska dhaafto qabiilaad dirira iyo qabyaaladan ku dirirnay waxay lamid tahay waxyaaba runtii aan sax ahay waayo oo loo baahan yahay caqligaas in la bedelo soomaaliya hadday raba in la heshiiso waxaa la rabaa heshiisku inuu gurigaaga ka bilowdo qoysku inuu heshiis yaha la rabaa horta waxay kasoo bilaabaysa horta ilaahay inay heshiis la tahay ruuxan ilaahay heshiis la ahayn ruuxu heshiis layaha ma jirto ilaahay inay heshiis latana waxaa waaye inaad diinta islaamka waxay rabto aad samayso waxaa waaye inaada tuug noqon beenaala noqon khaa'in noqon aadan dadka xoolahooda dhicinin xalaal quudata noqoto ilaahay aad ku xiraagto haddii intaa ruux kasta samay lahaa lama dagaalamayn lamana dirireen kabacdana waxaa waaye qoyski kabacda waa dariska qarannimadu waxay ka bilaabataa aasaaskaas haddaan heshiis laga samayn heshiis lama helaayo marka waxaan ku talinaa gobolka banaadir maadaama la joogo yaa inaad tusaale naqatiin aa ladinka raba dib heshiisiinta oo darisaynta iyo wada shaqaynta iyo imnaka shaqaynta waa ay noqoto mashruuc ruux kastaba uu qaatay run ka tahay